faadimo aad baad u mahadsan tahay walaalkaas wuxuu daarraana waxaan caddaynaynaa ammaanka puntland dowladda puntland baa ka mas-uula iyo dadkeeda iyadoo kaashanaysa dadkeeda xogna way u haysaa dhulkeeda way u haysaa iyada maamusho sharcigeeda ka fula maamul baa ka jira maaragtay caasimada ilaa iyo heer tuulo oo ay dadku isku xidhan yihiin wasaaradaha iyo hay-adaha dawligii min wasiir ilaa isku duwe ilaa iyo meeyarkii degmada ilaa golihii deegaanka maamul baa dalka ka jira salgeydii booliiska ciidamada puntland baa buuraha ku xeeran oo afaafka laga galo buuraha iyo maaragtay meelaha ugu muhiimsan oo dhan saldhigya ku leh xogta dalka iyagaa haya iyagaa difaaca cid kale oo beesha caalamka ah oo saaxiibada soomaaliya ka caawiya ka hortaga argagixisadu xilligay samaynayaan maaragtay howlgalla samaynayaanna maaragtay waa wax la iska kaashado weligeedba la iska kaashan jiray bay ahayd hase ahaatee waxaan ku caddaynayaa dowladda taagta darene muqdisho inaanay kartideed lahayn waxa ay sheegatay puntland iyay aaminsan tahay duqeymahan inay fuliyeen
duqeymahan horta inay duqeyma yihiin ba xitaa cidima caddayn karto inay duqeyma yihiin horto xitaa cidima caddayn karto gantaala soo habaabeyba muxuu ahayey daroon soo dhacdayba horta cidima caddayn karto inay duqeyma ahaayeen laakiin in qaraxya dhaceen baa la xabsanjinaya waxaan caddaynaynaa oo muxuu ahaaye aan diidannahay dawlad federaal inay sheegato inay iyada fuliteen ba wax ka fulisay taasaan nagu diidannahay laakiin maarata taarikh ahaan yani traditionally ama taarikh ahaan way dhici jireen duqeymo noocan oo kale way dhici jireen laakiin yaad is leedahay way fuliyeen duqeymaha
walaa duqeymaha cidda fulisay maaragtay muhiim maaha in la sheego ciddaasaa fulisay in la sheego muhiim maaha laakiin waxaan caddaynaynaa inaanay dowladda federaalka fulina karin joogitaanna halkan kulahayn duqeymaha maxaad xog dheeraada naga siin kartaa duqeymuhu kama duwana yani ilaa iyo laba kun maxaa ahay kuwii ka dhacayay geyiga soomaalida oo maaragtay wadamada dagaalanka argagixisada ka taageera soomaaliya kuwii dhacayay kama dugsana waa ay dhacaan maxay khasaare geysteen marka oo aad nala wadaagi kardhaa duqeymaha khasaare ay geysteen kulley anagu haddeer ma ogin lamana sheegin dadka deegaankuna ma aanay sheegin khasaare maaragtay ciidamadan oo khasaare ma soo ribood garaynin laakiin waa wax dhaca diyaaradaha soconayaa la arkaa ama gooxoodaa la maqlaa kuwa habeenkii oo soo jooga hoose ku duulaya marka caasimada muqdishoay ku wareegaan habeen iyo maalin guuxooda la maqlaya habeenkii oo dhan marka ma aha waxaasi wax cusub maaha oo wax location keliya ama hal degaan oo keliya ku kooban maaha xog baa dhinacyo ka dhaceen wasiir marka haddii aad noo xaqiijiso inay dhaceen
meelaha lagu tuhumayo muxuu ahaaye oo had iyo jeer laoran la oran karo maaragtay waa ay ka dhici jireen waa calim calim madow weeyaan iyo calim iskaad marka waxyaaba mararka qaarkood daco weeye wax cusub maaha mararka qaarkood xitaa gantaalla soo habaabay baa soo dhaca oo maraakiibtan badda taagan iyaga iyo xuutiyiintu is ugaarsanayaan mararka qaarkood gantaalla soo habaabay baa dhaca tale xuduleedkiisay ahayd meeshay ku dhacday maalin dhaweyd